نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد الحديث الثالث والخمسون عن علي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم المسلمون تتكافأ دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم ويرد عليهم أقصاهم أو يرد على أقصاهم وهم يد على من سواهم ألا لا يقتل مسلم بكافر ولا ذو عهد في عهده رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه عن ابن عباس رضي الله عنهما الحديث الثالث والخمسون حديثك saddex iyo kontonaad oo darsigeennu uu ka bilaabanayo waxaa laga wariyey can caliy bni abi aalibin radia allaahu canhu caliy bni abi aalib ayaa laga wariyey ilaahay ha ka raadi noqday qaala inuu yidhi qaala rasuulu llaahi sala allahu calayh waali wasalam rasuulka calayhi salaatu wasalaam baa wuxuu yidhi almuslimuuna dadka muslimiinta ah tatakaafa'u dimaa'uhum dhiiggoodu wuu isku dhigmaa kalama diyo sarreeyaan diyadoodu waa mid waa isku dhiig wax ay fadli mid uu leeyahay oo kan kale uu kaga fadli badan yahay ma jiro ilaa bitaqwa alla kacabsiga unbaa lagu kala fadli badan yahay wa yascaa bidimmatihim ammaankooda iyo cahdigoodana waxaa u istaagayo u camal falayo u soconayo adnaahum kooda martabada hoose darajada hoose leh ayaa u soconaya wa yuraddu waa la celiyaa calayhim dushooda waxaa lagu soo celiyaa aqsaahum koodii fogaa ayaa lagu soo celiyaa ama wa yuraddu waa la celiyaa calaa aqsaahum riwaayaadka kale ay leeyihiin oo calayhim aynan ahayn calaa aqsaahum cahdiga iyo ballanka iyo ammaanka amase khaniimadii waxaa loo soo celiyaa aqsaahum koodii fogaa ayaa midkii aqrabka ahaa wuxuu soo helo ayuu kan dhow midka abcadka ah oo fog ayuu u celinayaa wa hum dadka muslimiinta ahi yadun hal gacan wey waa kuwo wada jiro wey calaa man siwaahum wixii ayaga ka soo haray yad bay u yihiin waa dad jiro ayaga wada jiro waxaana muslimiinta ahayn meel bay kaga soo wada jeedaan alaa laa yuqtalu muslimun laa yuqtalu yaa la dilin muslimun qof muslima bikaafirin gaal yaan loo dilin muslima qof muslim ah kaafir yaan loo dilin oo loo qisaasin walaa duu cahdin mid ballan leh fii cahdihi ballantiisana yaanan maaragtay isagana loo dilin wey walaa duu cahdin fii cahdihi sidaasuu leeyahay xadiidkaas abu daawuud iyo nasaa'i ibnu maajah ayaa maaragtay soo saaray wakadaalika waxa weeyaan asalkiisana saxiixeynkuu ku jiraa xadiidkaas marka riwaayaadkiisa weliba middan oo wayuraddu calayhim aqsaahum uu nebigu leeyahay waxaad ku timaadda riwaayaad qaar wayuraddu calaa aqsaahum way ku timaadda oo calayhimta beddelkeeda calaa ku timaadda riwaayo kaleeto waxaa jirta ah wayujiiru calayhim aqsaahum koodii fogaa ayaa badbaadinayo oo qofkuu doono buu badbaadiyaa wuxuu marka nabadgeliyana waa la nabadgelinayaa weya xadiidkan marka siduu sheekhu tilmaamayo markuu xadiidka sharxayo wuxuu leeyahay hada alxadiidu katafsiili liqowlihi tacaala inama almu'minuuna ikhwa iyo wa qowlihi sala allahu calayh waali wasalam wa kunuu cibaad allahi ikhwaana xadiidkan wuxuu faahfaahinaya oo tafsiil ku samaynaya aayadda qur'aanka ah oo duuduubtay inay dadka muslimiinta ahi mu'miniinta ahi walaalo yihiin ukhuwadaas baana loo tafsiiliyey iyo xadiidka nebiga uu yidhi calayhi salaatu wasalaam wa kunuu cibaad allahi ikhwaana addoommadii allow walaalo noqda hadalkaas uu nebigu yidhi ayuu tafsiil u yahayoo faahfaahinaya oo la leeyahay sidee walaalo ku yihiin kalama dhiig sarreeyaan mid hadduu mid dilo shaydaan ku qaado waa loo qisaasi diyadoodu waa isku mid mid mid ka diyo badan ma jiro mid mid ka sharaf badana ma jiro taas waa mid wey waxay walaalo ku yihiin mid ayaga ka midihi haddii uu qof ammaan geliyo oo qof ammaan ou siiyo yidhaahdo qofka kaafirkaa anaa badbaadiye lama taaban karo dimmadaydu ku jiraa fa huwa fii cahdi wa dimmati hadduu yidhaahdo inaana lagu xadbi lagu xadgudbi karaynin haddii muslimiinta qolo ka midihi cahdi ay soo qaado oo cuhuud u soo qaado ballanna u soo qaado oo muslimiinta ballanna u soo galo inaan la dhihin ballankaada waxba kama jiro dadka madaxdaa iyo ma tihide waxaa weeye qof shariifahoo magaciisana ma tihid in la yidhaahdo oo hadalkiisa lagu tuuro lama ogola marka waa in ballankuu soo qaadayo cuhuudduu soo qaado yacnii dadka kale ay aqbalaan muslimiinta intooda kale ay aqbalaan wuxuu yidhi nebiga waxay walaalo ku yihiin wahum yaddun calaa man siwaahum wixii ayaga ka soo haray inay mid u yihiinoo dad isku kaalmeeyo ay yihiin cadowgoodana meel ugu soo wada jeesto ay yihiina walaalo ku yihiin marka waa fiqaraadka ama jumlooyinka uu xadiidku ka kooban yahay waxay fasiraysaa ukhuwadaasay fasiraysaa walaalnimada waxa ay tahay baana loo fasiri intaasoo idil baa walaalnimadu kulminaysaa weya xadiidku wuxuu ku khatimay yuusan qof yaanan qof muslima gaal loo dilin haddii qof muslima gaal uu dilo looma qisaasayo baynamaa ayaga markii qof qof dilo laysku qisaasayo laisku dilayo qof mucaahidoo kaafir ahna oo ballan leh asagan inaan la dili karin qofka cahdiga iyo ballanka leh muslimiinta ballan la leh inaanan la dili karaynin waa taa weeyaan alaa laa yuqtalu yaan la dilin muslimun qof muslima bikaafirin gaal yaan loo dilin walaa duu cahdin qof ballan u saaxiib ahna oo gaal ah fii cahdihi ballantiisa intuu ku jiro yaan la dilin macnahaas macnahaas weeyaan gaal muslimiinta la ballamay oo ballan la leh yaan la dilin ma bannaano in la dilo xadiidka marka fiqraadkaasuu nu tusay oo nagu tusay walaalnimada waxa ay tahay ukhuwada islaamiga la sheegayo waxa yacni maaragtay ay tahay baana loo sheegay muslimiinta dhiiggooda waa isku dhigmaan waxay ku kala tegi karaan oo keliya waa yacni fi ddiini waalriqa labadaasaa la yidhaahda waa fi ddiin wa fi riqa diinka marka uu yaho lagu kala tago oo kaafir iyo muslim ay noqdaan bay kala sarraynayaan amaa muslimiinta waa isku mid wey xagga qisaasta mukaafa'a lama shardiyo nin madaxweyne ah hadduu qof raciyada ah dulmi ku dilo waa loo qisaasaya leanna dulmi buu ku dilay waa loo qisaasay naftiisa male isaga yacnii lama dhahayo kanaa shariif ah oo qof wanaagsan aha kanaa wadiic ah oo qof xun ah iskuma dhigmaan dhiiggooda lama odhanayo waa isku dhigmaan muslimiintu waa mid maaragtay dad aan kala sarraynin wey keliya waxaanan qofka muslimka loo qisaasaynin haddii uu kaafir uu yahay qofka uu dilay amase addoonkiisii uu yahay loo qisaasi maayo hadduu addoon yahay looma qisaasayo wixii intaa ka soo haray yacni addiinu waalriqa diinka iyo addoonsiga wixii ka soo haray addoonnimada wixii ka soo haray muslimiintu waa ku siman yihiin haddaa gacan goydo walaalkaaga muslimkaa xirfaddow doono ha lahaado maskiin ha ahaado daciif ha ahaado waa lagaa goynayaa adna waa lagu qisaasaya gacantii aad goyso waa lagaa jari waa lagu qisaasaya ha yaraado ha weynaado waa ilmo yar weeye lama odhanayo rag ha ahaado dumar ha ahaado caalim ha ahaado jaahil ha ahaado yacni wax farqiga u dhaxeeya ma jireen waxa weeyaan almuslimuuna tatakaafa'u dimaa'uhum dhiiggooda waa isku dhigmaa muslimiintu dhiigooda waa isku dhigmaya faqrada kale wuxuu nabigu uga hadlay calayhi salaatu wasalaam rasuulku wuxuu uga hadlay wayasca bidimmatihim adnaahum dimada waxaa loo jeeda waa alamaan amaankaa loo jeeda wayasca bidimmatihim ammaankooda iyo cahdigooda waxaa u soconayo u camal falayo adnaahum midkooda ugu darajada liito yacni jeeshka marka uu ciidan ay muslimiintu leeyihiin ra-iisul jeeshaa jiro ninka qaa'idul jeesh la yidhaahdo ee madaxda ahee go-aanka uu ka go'o waa madax wey askartiisa mid ka midihi hadduu qof ammaan geliyo oo yidhaahdo qofkan anaa ammaan geliye laguma xadgudbi karo lama odhanayo adugu askari dabla aha tahay waxaad leedahay lama leh se waxaad tahay lama arkee ayadoo saraakiishii kaa sarraysay ay joogto maxaa ballanta u soo gashay la yeeli maayo lama odhanayo waa la aqbalaya qof kastoo muslima hadduu qof muslima badbaadiyo asagaa iskale dimadiisaas weeyaan maxaa yeelay allah wuxuu leeyahay isagoo nebiyulaahi moxamed la hadlaayo wain axadun min almushrikiina istajaaraka faajirhu xataa yasmaca kalaam allah uma abliqhu ma'manah haddii uu badbaado iyo nabadgelyo ou ku weydiisto mid mushrikiinta ka mida oo i badbaadi ou ku yidhaahdo allah wuxuu leeyahay faajirhu badbaadi nabadgeli yacni qofkaa mas-uuliyaddiisii qaad xataa yasmaca kalaam allah muslimiinta beledkooda intuu yimaado oo ilaahay kalaamkiisa dhegaysto haddii uu qaato waaba muslim waa muslimi uu qaatay kalaamka ilaahay oo ku dhaqmo hadduusan diinkii qaadanin oo gaal uu yahay laguma xadgudbi karee waad ilaalinaysaa xataa yacni uma abliqhu ma'manahu baa leh meeshuu ammaanka ku helay makaanku ammaanka ku helay gaarsii marka arrintaas waxaa la rabaa qofka muslimkaa hadduu qof badbaadiyo inaan lagu xadgudbin inaanan lagu xadgudbin waxaana tusayo axaadiista nabiga calayhi salaatu wasalaam xadiid imaamu albukhaari fii saxiixi uu ku warinayo wakadalika abu daawuud iyo tirmidi ay warinayaan xadiidu ummahaani radia allaahu canha ummahaani binta abi aalib yacni cali bin abi aalib walaashiis wey ummahaani baa waxay badbaadisay nin mushrikiinta ka mida waa gabar wey nin mushrikiinta ka mida ayay badbaadisay waxay tidhi anuu maaragtay ku jiraa dimadayda iyo cahdigaygu ku jiraa markaasaa cali bin abi aalib arkoo yidhi waa dilaya ninkaas maadaama uu kaafir yahay anaa dilaya sidaa markuu cali yidhi yaa waxaa dhacday umuhaani waxay u tagtay nebiga calayhi salaatu wasalaam markaasay tii rasuulka ilaahayow cali bin abi aalib qof aniga badbaadiyey ayuu rabaa inuu dilo nebigu wuxuu ku yidhi calayhi salaatu wasalaam qad ajarnaa man ajarti ya ummahaani waan badbaadinnay qofkii adiga aad badbaadisay ummahaaniye gabadhaas wax ay badbaadisay nebigu wuxuu leeyay cid ku xadgudbi kara ma leh maxaa yeelay wayasca bidimmatihim adnaahum waa gabar say damaanad u qaadi kartaa lama odhanayo say qof maarata u badbaadin kartaa lama odhanayo wayasca bidimmatihim adnaahum sidaasaa la rabaa marka waxaa la rabaa dadkaas oo qofka muslimkaa markuu istaago oo yidhaahdo hebel anaa badbaadiyey in la badbaadiyo kaafir weeye iska dil macnaheedana lama ogolo waan arki doona walaa duu cahdin fii cahdigii buu nebigu uga warrami doonaa calayhi salaatu wasalaam fikrada kale waxa weeye oo nebigu uu ka hadlay wa yuraddu calayhim aqsaahum xagga ammaangelinta amase cahdiga iyo ballanta lala galo qofkooda fog wixii uu ballan qaaday oo qofka uu badbaadiyo waxa weeye waa loo badbaadinaya ballanta uu soo galo iyo cahdiga uu soo galo lama burinayo waxa weeye yacni laba macnoba way ku fasiraan culummada laba macnoba way ku fasiraan wa yuraddu calayhim aqsaahum ama yuraddu calaa aqsaahum laba macnoba mufasiriintu way ku fasiraan waxaa loo jeedaa bay leeyihiin axaadiista dadka sharxo culammada sharaxdo haddii dadka muslimiinta ah ee deggan bilaad aad u fog deggan oo yacni ka fog bilaaddii gaalada ka fog gaalada beledkoodii ka fog haddii ay kufaar ka fog ballan la galaan oo caqdi iyo ammaan ay siiyaan kuwii gaalada u dhowaayey xuduudda la lahaa inay ballantaa buriyaan ma aha weeyaan marka wa yuraddu waa la celinaya cahdigaas calayhim calaa aqsaahum baa lagu celinaya oo loo celinayaa ballantii saasaa loo hayni siduu yahay baa loogu fulinaya kii dhowaa oo beledka gaalada xuduudda la lahaa inuu yidhaahda anaaba xuduud la lehe see adiga ballan ula gashay laga yeeli maayso qof muslima ballanka ma qaadin waa loo fulinaya macnahaas waa lagu fasiraa waxaa kaloo lagu fasiraa macnaha labaad haddii dadka muslimiinta ah ee ninkii imaamka ahaa oo u diro gaalo muxaaribiin ah oo dagaalamaysay iyou ciidan u diray inay la dagaalamaan ciidankii markuu u diray ayaa ciidankii sariyadii la diray kooxdii la diray oo dagaalka gashay baa haniimo soo heshay haniimada ay soo helaan waxaa weeye wixii ayaga imaamka uu magacaabay oo loo magacaabay unbay qaadanayaan inta kale wa yuraddu calaa aqsaahum ciidankii ka dambeeyey ee ka fogaa ayaa lagu soo celinayaa oo la leeyahay ciidankaa ka dambeeyey waa in maaragtay intii laidiin magacaabay mooye inta kale aad haniimadii soo gaarsiisaan macnahana waa lagu fasiraa sababtu waxa weeye kuwaan khaniimada qaybta laga siinayo jeeshka ahi yaysanba dagaalka ka qaybgelin laakiin sariya ciidankaa la dirayoo ilaalada ahoo dagaalka gala la yiri yarka ah waxa ilaalinaya oo hadday soo jabaan difaaci lahaa waa ciidankan weyn wey marka dagaalkii yaysanba la baashinin laakiin waxbay ku leeyihiin marka sidaa darteed labadaas macnaba xadiidka waa lagu fasiraa wayuraddu calaa aqsaahum ama wayuraddu calayhim aqsaahum haddii la yidhaahdo wayujiiru calayhim aqsaahumna riwaayadaasi tii hore unbay ayidaysaa wayascaa bidimmatihim adnaahum ayay ta'kiid u tahay weeyaan fiqrada afraad ee uu xadiidku ka hadlay waxaa weeye wahum yadun calaa man siwaahum wahum yadun calaa man siwaahum muslimiinta waa hal gacan oo keliya calaa man siwaahum wixii ka soo haray ayay mid u yihiin wy muslimku waa akhulmuslim cadowgiisa uguma kaalmayo qof muslima waxaa weye muslimka ula jira marka muslimiintoo dhan waxaa waajib ku ah dhammaantood inay mid u noqdaan cadowga ilaahay oo kufaartao muxaaribiintaoo la dagaalamayo diinka ilaahay inay mid u noqdaan hadday qowl iyo ta'yiid tahay qofka muslimka inay ayido hadday ficil tahay hadday kaalmo tahay dhinac walba kulligeed hadday dhaqaalo tahay wax kasta kulligeed hadday difaac tahay waxaa la rabaa qofka muslimka inaad mar walbaba la safato baa la rabaa oo aad ku ayiddo wixii xaqaho oo shareecada uu ku waafaqsan yahay wuxuu ku qaldan yahan inaad ka reebta baa la doonaya marka arrintaas waxay ay amraysaa wahum yadun calaa man siwaahum laleeyahay in muslimiinta inta qaybsamaan qaar gaalo soo wataan qaarka kale muslimiinta ay qaarkii kaleo soo haray ay ku dudumiyaan oo ku baaba'ashaan inaan la oggolayn maxaa yeele gacantaadii kale baad maaragtay cadow u adeegsanaysaa ku baabi'inaysaa laguma oggolo marka wahum yadun calaa man siwaahum intaas markuu ku sharxay qaybtaa hore aayaddii inama almu'minuuna ikhwa iyo xadiidkii wakunuu cibaad allahi ikhwaana markuu noogu sharxay ee nebiga calayhi salaatu wasalaam yo marka wuxuu noo sheegi haddana alaa laa yuqtalu yaan la dilin oo lama dilo muslimun qof muslima bikaafirin gaal looma dilayo maxaa yeelay waa kala diin wa mukaafa'adii baa la waayay iskuma dhigmaan muslim iyo kaafir laba isku dhiganta ma aha iskuma dhigmaan muslim haddaad disho waa lagu qisaasaya laakiin kaafir haddaad disha may laguma qisaasayo haddausan mucaahad ama dimmi ama wax lamida uusan ahayn lagu qisaasi maayo lagu qisaasi maayo laa yuqtalu muslimu bikaafirin muslim kaafir looma dilo markii sidaa la yidhaahdo faqra dambou nebiga raaciyey hadalka jumlada dambe uu raaciyey walaa duu cahdin fii cahdihi markuu yidhi waxaa weeye hadal laga fahmi karo yacni muslim kaafir looma dilo inuu marka xataa qofkii mucaahadka ah oo qofka dilo ballanta qofkii lahaa lala lahaa muslimiintu ay la lahayd qofkii ammaanka la siiyey qofkii dimmada ku jiro muslimiinta cahdigooda ku jiray in lala dagaalamo ama la dilo ayuu qofka uu ka qaadan karaa dhiiggiisa oo bannaan yahay marka ma bannaanayo walaa duu cahdin qof cahdi u saaxiibana lama dilo yacni laa yaxilu qatlu man lahu cahdun min alkufaari qof gaalada ka mida oo cahdi leh lama dilo yacni ama cahdiga cahdigaasi ha noqdo dimmo ama ammaan la siiyey ama hudna iyo heshiis wuxuu doono ha noqdee loo dili maayo marka halkaas waxaan ka qaadanaynaa qofka mucaahadka oo muslimiintu ay la ballameen gaalka ah muxaaribka weliba ah gaal xarbi ah ba muslimiintii la heshiiyeen cahdi la galeen lama ogola in la dilo gaal muslimiin yacni gaal xarbiya ayay muslimiintii qayb ka mida ammaan siisay dowladdaas muslimiinta waxay u oggolaatay fiisadii iyo ta'shiiradii oo beledka ku imaan lahaabaa loo oggolaaday waa ammaan wa qof muslima baa keenay gaalkaas isagoo xarbiya dimadiisu ku keenay inaad ku xadgudubta lama ogola haddii uu yahay kaasna waxaa la yidhahdaa musta'min baa la yidhahdaa ka saddexaad waxaa weeye waa dimmi wey dimiga waxaa la yidhaahdaa bilaadda muslimiinta ay qabsadaan jihaad bay galeen gaaladiibay dhulka qabsadeen gaaladii markay ka qabsadaan gaaladii dhulka deganay diintooday haysanayaan jizye yaraa laga qaadayaa oo ah ilaalin ayaga la ilaalinayo naftooda iyo maalkooda iyo cirdigooda diintiisii iyo kiniisadiisii wuxuu rabo meeshiisa caadiba u tegaya lagama taabanaayo islaamka soogal lagu khasbi maayo inuu islaamka soo galo qasab looga dhigi maayo laakiin waxaa laga rabaa jizyada yarta xoogaa lacag yar baa laga qaaday oo lagu ilaalinaya isaga kaasoo kalena dimmiyaa la yidhaahdaa in lagu xadgudbo lama ogolo cahdiga waxa weeye muslimiintii baa gaalo la ballantay dowladda islaamka dowlad kale la heshiisay sulxi inay isdhex mari karaan kala tijaaraysan karaan yacni cahdi baa jiro markaasoo kale haddii cahdi jiro in lagu soo xadgudbo oo yacni qofkii mucaahadka markuu bilaadka beledka muslim ka yimaado in la dilaahay ma aha marka qofka ammaan aad siiso haddaad ku xadgudubto waxa weeye waa shay yacni shareecada aad u fogeysay oo la leeyahay nebiga uu leeyahay anaaba berika uu leeyahay xadiid yacni maaragtay alimaamu anasaa'i fii sunanihi uu ku warinaayo imaamu albukhaarina fi taariikh uu ku soo saaray wuxuu leeyahay nebiga calayhi salaatu wasalaam man ammana rajulan man ammana rajulan calaa damihi faqatalahu faana barii'un min alqaatili wain kaana almaqtuulu kaafira qofka qof ammaan geliyo dhiiggiisa inuu u badbaadinayo ammaan u qaado markaa kadibna dilo aniga beri baan ka ahay buu yidhi qofka qaatilka ah kan wax dilay beri baan ka ahay kan la dilay kaafir ba ha noqda hadduu rabo qofka ammaanka siisay oo aad ballanta uga baxday khadriga ku samaysay oo aad dishayba kaafirba ha noqdee beri baan ka ahay buuri nebiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu kaloo nebigu noo sheegay xadiid imaamu albukhaari fii saxiixi uu ku wariyey xadiidu cabdillaahi ibni camar ibni caas wuxuu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam man qatala nafsan mucaahada nafsan mucaahadatan bigayri xaqiha lam yurix raa'ixata aljanna wa ina riixaha la yuujadu min masiirati arbaciina caama qofka wuxuu yidhi qof naf kaafirad ah oo ballan muslimiintu ay la galeen qofka dilaahi xaqdarrana ku dilo dulmi ku dilaahi jannada carafteeda ma helo jannada carafteedii udeegeedana meel afartan sano loo socdo oo kale baa laga helaa weeyaan marka sidaa darteed qofka mucaahadka qofka maaragta musta'manka ah qofka maxaa la yidhahdaa dimigaa in lagu xadgudbo waa kaafir loo dilo ma ah kaafirka la dilaa waa midka muxaaribka ahe adig kula dagaalamaya diintaada ka soo horjeedo kaasunbaa dilaysaa weya marka xadiidkan arrimahaas waaweyn ayuu ka warramay alxadiidu athaalit walkhamsuun can caliyi bni abi taalibin radia allahu canhu qaala qaala rasuulu llahi sala allahu calayh waali wasalam rasuulkaa wuxuu yidhi almuslimuuna muslimiinta tatakaafa-u way isku dhigmataa dimaa'uhum dhiiggoodu ma kala sarreeya wayasca bidimmatihim cahdigooda iyo ammaankoodana waxaa u soconayo adnaahum midkooda hooseeyo macnaa adnaahum looma jeedo qof liitee yacni qof laga darajo sarreeyo dadaa madaxa dadna madax ma ah raciyo dadka raciyada aha loo jeeda rag iyo dumar baa loo qaybsamaa cid kasta oo soo qaadi karto oo ballantaa qaadoo dadka badbaadisana waxaa weeye isagaa iska leh waana lagu xaqsiinaya wa yuraddu waa la celiyaa calaa aqsaahum ayaa lagu celiyaa haniimadii kuwoodii fogaabaa lagu celiya ama cahdigii ay soo qaadeen ayagaa lagu celinayaa oo loo deynaya ballanta ay soo qaadaan labada macnaba wahum ayagu muslimiintu yadun mid wey waa yad waaxida wey hal gacan wey calaa man siwaahum wixii ayaga ka soo haray oo cadowgooda ihi mid bay u yihiin ayagu marka inay qaybsamaan oo isqaybiyaanoo gaalada qaar raacaan looma oggolo wey alaa hooyaay laa yuqtalu lama dilo muslimun muslim bikaafirin gaal loo dili maayo maxaa yeele kafaa'adii baana jirin muslim iyo gaal ay kala yihiin wey walaa duu cahdin ballan mid u saaxiib ahna fii cahdihi laguma dilo ballantiisa lagu dili maayo mar intuu ballanka leeyahay in lagu xadgudbaahi lama ogola wey rawaahu abu daawuud waannasaa'i wabnu maajah can ibni cabaasin radia allahu canhuma iyaguna cabdullahi bni cabaasi ka wariyay alxadiiu alraabic walkhamsuun xadiidka afar iyo kontonaad marwiyun can camr bni shucaybin can abiihi can jaddih cabdullaahi bni camr bni caas radia allahu canhuma baa laga wariyey ana rasuula allahi sala allahu alayh ali wasalama qaal rasuulka inuu yidhi calayhi salaatu wasalaam man tatabbaba qofka wax daweeyo walam yuclam minhu isagana aan lagu ogayn oon lagu garanaynin tibbun dhakhtarnimo aan lagu aqoonin iyo xirfadaa inuu yaqaanno oo markaas tatabbubkii iyo daawadii uu sameeyey wax ku dilo dhib ku gaarsiiye qofka fa huwa qofkaasi daaminu isagaa daamin ah waa damaanayaa wey rawaahu abu daawuud waannasaa'i abu daawuud iyo nasaa'i ayaa wariyey sidoo kale ibni maajahna wuu soo saaray isagana sheekh naasirna wuu taxsiiniyey fii saxiixi sunan abi daawuud iyo sunan ibni maajah ayuu xasan uga dhigay xadiidkaasi darajadiisii weya xasan buu ka dhigay xadiidkan wuxuu ka warramayaa qofka tibbiga keliya ma aha daawada keliya ma aha qofka sancad sanca uusan aqoonin xirfad uusan khibrad u lahayn yidhaahdo waa aqaanaa markuu xirfaddaa u istaago shaqadaas waa aqaanaa uu yidhaahdana xirfad usan uusan aqoonin iyo shaqo uusan garanayn buu yidhi waa aqaanaa markaasuu xirfaddaasi wax ku halleeyey wixii uu halleeyo waa daamin shaqo aadan aqoonin markaa qabato oo dhib aad gaarsiiso yacni jinaaye aad la timaado waxaa weeye adaa daaminoo lagaa rabaa wey ama dhakhtar noqo waxaa tidhaha dhakhtar baan ahay ma tihid dhakhtarnimo laguguma yaqaan dhibaataad geysatay qofaa tiri waa qalaya ama qofaa tiri waan dawaynaya dhakhtarna maahi waa lagu qabsanaya diyadiisaa lagaa rabaa haddii aadan aqoonin xataa waa lagu qisaas haddaad shaqadaan aadan aqoonin qofka aad dishay waa lagu qisaasaya xubin baa ka goysay xubintaas iyo wixii aad talfisay oo dhan daamin baad noqonaysaa xoolihii aad ku qaadatay shaqadaas xirfaddaas aadan aqooninna xirfadda aadan garanaynin xoolihii aad ku qaadatay waad soo celinaysaa kii asiisaad ku celinaysaa laguma oggola wey laguma oggola marka wuxuu noqonayaa qof khish la yimid buu noqon waxaa tidhi gaarigaan gaari baan wadi aqaanaa mana wadi taqaani waa qaadday dad baa ku dishay waa laguu qabsanaya sanco aadan aqoonin guri baan dhisi aqaan baa tiri injineeraan ahay ma tihid gurigii baa dhistay waa dumay dad baa ku dumisay dhib baa soo gaaray adaa lagaa rabaa damaanadaasoo dhan maxaa yeeley shay aadan aqoonin baa tiri waan aqaana waa laguu qabsanay wey marka cid kasta kulligii oo shaqo aysan lahaynan aqoon u lahayn u istaagto oo markaa dhib keentaahi dhibaatadaas asagay ku soo noqonaysaa waana damaanad baa laga rabaa isagaa loo qabsanaya dhismo hadduu yahay yacni hadday nijaaro tahay iyo maaragta geeda wax la qorayo hadday tahay hadday tahay qofka uu xadaad yaho biraha iyo wax lamidka uu ka shaqeeyo iyo wixii la mid a dhakhtar baan ahay buu yidhi ma aha sawaaq baan ahay buu yidhi oo darawal baan ahay ma aha wuxuu sameeyo waa loo qabsanaya waa loo qabsanaya waxaa tusaya xadiid abu daawuud fii sunanihi uu ku warinaayo cumar bni cabdilcasiis ayaa rag u yimid waxay nebiga uga wariyeen calayhi salaatu wasalaam inuu nebigu yidhi أيما طبيب تطبب على قوم لا, يفر لا يعرف له تطبب قبل ذلك فأعنت فهو ضامن يعني حديث كانوا لمده قف كستو يراد وحبان دوين كرا oo dad daweeyo isla markaana aan loo garanaynin oo loo aqoonin inuu tabiib yahay ama dhakhtar yahay ama sancadan u yaqaana aan lagu garanaynin oo markaa faacnata yacni darra bilmariidi baa loo jeeda qofkii mariidka ahaa dhibo dhib gaarsiiyo qofkuu daweynayo ama shaqaduu qabanayo halleeyo fa huwa daaminun nebigu wuxuu ku sheegay calayhi salaatu wasalaam qofkaas inuu daamin yahay inuu daamin yahay baa laga rabaa waa damaanad qaadaya wey wixii uu halleeyey inuu guto baa laga rabaa wey waxay leeyihiin marka muqaabalka xadiidkaas mafhuumkiisa waxaa laga fahmaya haddii qofka dhakhtar uu yahay xaadiq ahoo shaqadaana aada u yaqaano waa saanic wey oo dhismihii iyo wax lamidkahi aada u yaqaana waa darawal wey darawalnimadii wuu yaqaanaa wixii uu geysto waxay leeyihiin falaysa bidaaminin culammada qaar ka mida ma damaanad qaaday damaanad ma qaaday laakiin yacni waxa weeyaan culummada fuqahada fuqahaau lmadiina dadkaas fuqahaau lmadiina la yidhaahdo waxay yidhaahdeen dhakhtarka wax daweynayo haddii xataa uu caalim yahayoo cilmigaa u yaqaano waxay arkayaan haddii uu qofkaa uu daweynayo u dhinto looma qisaasayo maxaa yeelay waxaan loogu qisaasaynin oonan loo dilaynin qofka mariidka ama qofka weligiisa ah ayaa ninkan idan siiyey oo idin u idnay idan buu haysta in qofkan uu daweeyo dawaduna waa waa maaragtay ama waa najixi kartaa oo waa ku guulaysan karaa qofka ama waa kuma guulaysanayo labadaasay mid tahay marka qofkaas waxay leeyihiin loo qisaasi maayo laakiin diyaa laga rabaa dhakhtarka hadduu qofka dilo waa in diyadiisa uu bixiyo wey maxaa yeelay yacni waxa loogu keenay yani diyada loo laasiminayo waxa weeyaan qofkan inuusan nafta ka goynina ou daweeyo diyadaasaa laga rabaa laakiin diyada tii oo camdiga ahaydoo kale ma ahee caaqiladaa laga rabaa faamiligiisa iyo qabiilkiisa ayaa bixinaya diyadaas oo laga raba inkastay culammadu qaar leeyihiin waxaa laga rabaa yacni maaragtay maalkiisa baa laga rabaa waa inuu xoolihiisa sida camdigii oo kale xoolihiisa inuu ka bixiya laga rabaa ay leeyihiin calaa kulli xaal mas'alada waa mas'ala mukhtalafa bayna alculamaa shay kasta oo waxay leeyihiin culammada ogol qofka ma'duunka ah oo loo idnay ka ratibmo oo dhibaato ihi ma damaanad qaadaya bay leeyihiin sida hadda sheekheenna uu ku tegay oo kale shaarixa wuxuu leeyahay ومفهوم الحديث أن الطبيب الحاذق ونحوه إذا باشر ولم تجن يده وترتب على ذلك تلف فليس بضامن wuxuu leeyahay qofka dhakhtarka ah ee aad dhakhtarnimada u garanay haddii camal intuu qabto dhib uu ka yimaado oo dhibaato camalkaas qofka uu daweynaya dhibaato soo gaarto isla markaana nafta inay baxda ay maaragtay ka ratibmato ka dhalato qofkaa ma damaanad qaadaya buuyi liannahu wuxuu leeyahay liannahu ma'duunun fiihi min almukallafi aw waliyihi ninka mukallafka ah oo marka mariidkaa shaqadaan kallifay min almukallifi dhe qofka kallifayoo arrinta u dhiibay ama weligiisa ayay ka timid weeyaan markaasuu yidhi fakullu maa tarataba cala alma'duuni fiihi wax kasta oo ka ratibmo shay qof wax loo idnay camal uu sameeyey ka ratibmo fa huwa hayru madmuunin ma damaanad qaadaya buu leeyay laakiin wamaa tarataba calaa gayri dalika alma'duuni fiihi axad aanan loo idnin wixiina aan aqoon u lahayn wixii uu sameeyo ka ratibmo fa innahu madmuunun waa damaanad waa damaanad qaadayaa buu leeyay waa inuu damaanad qaadaa oo yacni uu la yimaado wey waxaan meesha xusuusanayaa dad waxaa jira yidhaahdo oo khatiirta ka sokow wadaadadaa sheega oo meel walba hadda muntashir ku noqotay soomaaliya dibadahan kore carabta meel walba waxaa ka soo baxay dad yidhaahdo dadkan daweynaa oo ruqyo iyo maaragtay guryo u furta dadka wax ku tufnaa guryo u furteen waxyaalaha maalan soomaaliya ka dhaca haddii lagaaga sheekay waad yaabi guryay furteen waxayna dadka qur-aanka ku akhrinaha naloo yimaado aslan waa bidco way horta ay la yimaadeen inaad meel furato oo tira dadka ha ii yimaadaan anaa qur-aan ku akhrinayo macnaheedu waxa weeye ducadaydaa la aqbalayaaye kaalay inaad tidhaahdo inaad ka xirfaysatana lama ogola markaasaa meelo badan intay dadku yimaadaan weliba dumarka u badan dumarka ayaa u badan meelahaas oo kale markaasay say rabaan u garaacaan waa garaacayaan qaar waa ku talfaan say u dilaayaan jinni baan ka bixinaynaa qawqacda ku haya markaasay qofki inuu ku dhinta dhici karta waxay ii sheegeen nin cudurkan t b-da qabo ba waxay dhaheen jinni buu qabaa markaasay god inta u qodeen ay waxay ka buuxiyeen digada dameerka iyo waxay ka buuxiyeen bahal xildiid la yidhaahdo iyo magaciisii wax daran markaasay inta dab ku shideen bay maro weyn inta ku dumiyeenay dhinacyada ku qabteenay waxay leeyen ka bax shaydaanyo soo ugu hay meesha ku kor dhintay waa dhintay ninkii say balaayada u siinayeen waxaasoo kale ay ku dilaan kuwo waxaa soo baxay dhahayo nebigu wuxuu yidhi ashaydaanu yajri min ibni aadama majra dam nebigu wuxuu yidhi shaydaanku wuxuu socdaa jirka ayuu maraa xididada ayuu bani aadamku u maraa marka gabadhan shaydaan ay qabtaa tahliishii biyihii lasoo qaaday tahliishii ay tufeen ay leeyihiin faleebo inta ku mudaan sida cirbadii aan gelinayna shaydaanka xididadaan marinayna markaasuu qofkii wada bararayo markaasuu qofku u dhimanayo kaasoo kale waa daamin waa daamin damaanad waa inuu damaanad qaadaa laga raba waxaasi wax lamid ahay ku sameeyaan xeryaha marka waxaan aniga mar walba meeshaan taganoo dadka u sheegaa war qofka dumarka horta ilaahay ha ku kalsoonaado taaniyan dadka ahalkiisa ahlu khayrka diinta ha ku akhriyeen xeryaha nimankaa furteenna yaa la aadin yaan la teginaan iraa yaan la tegin maxaa yeelay balaayo unbay kala soo kulmayaan shaydaanay ku soo diraan qaarkood jinniya ku diraan waxay samaynayan naag jinniya inta ku soo dejiyaan ay daaha gadaashiisa fariisiyaan isagaa inta fariisanayo haween jinni qabtaa jinni lagu soo dejina markaasaa le naagta maxay qabtaa markaas wax sheeg sheegi waxbuu sheegi marka dambe shayaadiinta lafteeda ku soo diraya qofkii cudur booba kasii qaadaa meeshii lafteedii oo kusii jirira shaydaan iyo balaayo baa maarata jinni baa qaadaya marka waxyaalahaasoo idil haddii ay ku sameeyaan ayagoo aanan cilmi u lahayn dhib ay dadka muslimiinta ugu geystaan waa damaanadaa laga raba waa loo qisaasi laanna cilmi uma laha hadduu dilo waa loo qisaasaya haddii ay dadku ogolaadaanna diiw bixinaya ee wadaada isagoo qur-aan akhrinayo qofkii dhinta waa looga tegaa maya waxa waa in loo qabsado wey xoolaha xataa ay qaataan xoolaha la qaato marka qur-aanka dadka ku akhriso inaad xoolo ka qaadataa lafteeda way bannaan tahay laakiin goormay ku bannaan tahay waxay bannaan tahay markuu qofku bogsoodo qofkii horraysanin xoolo lagama qaadi karo markuu qofku qur-aanka intaa ku akhristo ilaahay caafiyo markaasaad ka qaadan laakiin ayagu ma sameeyaan marka ugu horrayso qofka aad keenayso waxay rabaan lacagta inaad sii taqdiimiso oo qayb sii bixiso maalin walboo la keenana xoolay kaa rabaan qofka ama ha raysta ama yoosan raysanin yacni sheekha la yidhaahdo abu cumar ibni cabdilbar kitaabkiisa tamhiidka oo kitaab aad u qiimo badan ahoo yacni ilaa dhowr iyo labaatan mujallada mas'aladaa markuu ka hadlayo ruqyada iyo akhdulbadel xoolo oo la qaato markuu ka warramayo wuxuu leeyahy akhdulbadel in ruqyada lagu qaato xoolo lagu qaato waa jaa'is waa bannaanta laakiin waa goorma buu yidhi wa haada inamaa yakuunu idaa saxa alintifaacu biha haddii qofka uu ku bogsoodo baa xoolaha la qaadan karaa wey markaasuu yidhi fakullu maa laa yuntafacu bihi biyaqiinin wixii aan si yaqiin ah loogu raysanin oosan saaxibkeeda ku raysanin fa akhdu lbadeli minhu baatilun muxaramun in bedel laga qaato xoole isii la yidhaahdo oo laga qaataa waa baatil waana xaraamu odhanaya wey marka arrintaas xoolaha marka horeyba kasii qadimaya ay kasii qadimana ka hormarsanaya taaniyan waxay qaadanayaan maalin kasta oo la keeno lacag zaa'ida laga rabaa qofka laga qaadanayo dadka masaakiinta eberay ka dhigeen xeryahaasay u furteen waxa weye waa ganacsi meel yacni dariiq saxa inuu ku ganacsadaa la raba aduu ganacsanayo dariiqo aan sax ahayn oo shareecadii aanan ogolaynoo dadkii go'diimeed u saaraya masaakiintao dhanna marka xoolahoodii uu ku baabi'inaya weya marka kaasna daamin buu noqonaya alxadiidu alraabic walkhamsuun xadiidka afar iyo kontonaad marwiin can camr ibni shucaybin can abiihi can jaddihi ana rasuula allahi sala alla alay wasalam qaal nebigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam man tatababa walam yuclam minhu tibun qofka wax daweeyo oo aanan dhakhtarnimo iyo inuu wax daweeye mid lagu garanayo caanku ah uusan ahayn oo markaasi wax dhibo waaya fa acnata dhibaato geysto fa huwa daaminu dhibkii ou geystay wuu damaano qaadayaa weeye isagaa laga rabaa waa daamin alxadiidu alkhaamis waalkhamsuun xadiidka shan iyo kontonaad can caaishata radia allaahu canha qaalat caaisha baa waxay tihi radia allaahu canha ilaahay ha ka raadi noqdee qaala rasuulu llahi sala alla alay wasalam rasuulka allah wuxuu yidhi idra'u alxuduuda can ilmuslimiina ma istatactum idra'uu celiya oo ka joojiya alxuduuda xuduuddii ka celiya oo ka joojiya can ilmuslimiina muslimiintii ka celiya ma istatactum intaad awooddaan xad inaad qofka muslimkaa ka fulisaan dib uga dhigoo ka celiya fa in kaana lahu makhrajun hadduu meeluu kaga baxsado oo sabab uu kaga baxsado xadkan uu heli karo fa khalluu sabiilahu iska sii daaya xadkaa ka oofinina owliyadii dadka madaxda ahaa ayaa lala hadlayaa wey maxaa yeelay fa ina alimaama qofka muslimiinta madaxda u ihi oo imaamka ahay madaxweynahooda ama qaadiga ah an yukhti'a inuu gafo fi lcafwi cafinta oo uu ka cafiyo xadka uu ka dhaafo inuu ku gafo baa khayrun wanaag badan maxay ka wanaag badan tahay min an yukhti'a fi lcuquuba inuu cuquubo uusan lahayn qofkan dusha uu ka saaro ku gafo yacni taasaa ka khayr badan intaad qofka xadi lahayd oo xad ka fulin lahayd wuxuusan uusan yacni shaki ku jiro oon yaqiin ahayn aad ku xadi lahayd wax kaaga khayr badan oo ka wanaag badan inaad yacni cafinta aad cafisay inaad ku khaldanto taasaa kaaga khayr badan buu yiri nabiga calayh isalaatu wasalaam rawaahu atirmidi imaamu tirmidi baa xadiidkan wariyey isagoo marfuuca iyo isagoo mawquufa laakiin sheekh naasiruddiin alalbani wuxuu daciifiyey marka uu marfuuca yahay iyo markuu mawquufka yahay labadaba wuu daciifiyey bacdu alculamaa mawquufka midka ahe oo caaisha ku eg ayay tasiixiyaan sidoo kalena xaakimin xadiidkan waa uu soo saaray xadiidkan mas'alada uu ka hadlayo waxa weeye waa dar'u alxuduudi can ilmuslimiin muslimiinta oo xuduudda aan lagula degdegin qofkan xad buuba galay maalan shay buusan waa lagu tuhmay xaqiiqo looma hayo shubhaa jirto ishkaal baa yimid ixtimaalaa yimid mar haddii shay xad waajibiyo yacni lagu taradudo la yidhaahdo shaygaa ma sameeyey mise ma samaynin waxaan ma yeelay oo matala ficilkan macsida ahi oo xadka gaartay hadday tuugo tahay hadday tahay zino tahay hadday tahay maaragtay qadaf ay tahay hadday shurbulkhamra tahay iyo wixii lamid ihi waxa xuduudda ay ka ratibmato haddii uu ku khaldamo yacnii lagu shakiyo haddii lagu shakiyo inuu waxaan galay inuusan gelin haddii lagu shakiyo ixtimaal uu yimaado ama ficilkan uu sameeyey xad ma waajibinaya mise ma waajibinayo lagu shakiyo haddii lagu shakiyo qofkani markuu ficilkaa samaynayay cilmi ma u lahaa mise jaahil buu ka ahaa haddii lagu shakiyo qofkan ma muta'awil buu ahaayo ta'wiil buu watay oo tafsiiruu samaystay oo ku xalaalaysanayay mise ta'wiil iyo tafsiir oo ku xalaalaysta ma lahayn haddii lagu shakiyo cudurdaar ma u lahaa mise cudurdaar uma lahayn arrintan uu sameeyey waxaasoo dhan markay yimaadaan shukuugtan yimaadaan xadka waa laga joojinaya in laga joojiyo ayaana wanaagsan oona xuduuddaas laga oofinin sababtu waxa weeye xadka waa cuquubo qofka darar jasadkiisa soo gaarsiinayso jirka bani aadamka bay dhib soo gaarsiinaysaa xuduuddaasi weye waxay soo gaarsiinaysaa sumcaddiisii qofkan waa la jeedlay majluud waayaa la leeyahay waa faasiq saasaa la odhan sharaftaada iyo sumcaddaada way baabi'in sida jirkaada ay dhib ugu geysanayso haddii gacanta lagaa gooye iyo haddii dhabarka lagaa garaaca iyo haddii adiga maaragta lagu dilo iyo jirkaada ay dhib u soo gaarsiinayso marka sidaa darteed ma bannaana yacni xaaraam weeye in shay aan xaq ahayn oo aanan haabit ahaynoo sugnayn in qofka lagu xadaahi marna ma bannaano xadkaasna maba sugnaado ilaa daliil in loo hayo mooye daliil in loo hadlo loo hayo mooye haddii daliilkaasi wax ixtimaal la yidhaahdo iyo shaki uu soo galo waa la waa la radina shakiga markuu soo galo wax hadahoo la fulinaaya ma leh ilaa yaqiin laga helo ilaa yaqiin laga helo maxaa yeelay axkaamtu yaqiinay ku dhisan tahee shaki iyo dunuun kuma dhisno waxa xugumka xuduuda lagu dhiso shaki kuma dhisno waa inay wax yaqiinaho cad ay yihiin walidaalika ayuu xadiid ibnu maaja uu fii sunanihi ku warinayo can abi hurayrata radia allaahu canhuna uu nebiga ka warinayo wuxuu rasuulku yidhi calayhi salaatu wasalaam idfacu alxuduuda maa wajadtum lahaa madfacaa waxaad reebtaan xuduudii reeba inta aad u heli kartaan waxaad ku reebtaan inta shubha aad u heli kartaan inaad xadka ku reebtaan ku reeba baa la leeyahay maxaa yeelay dhiigga dadka badankooda oo dhiiggooda la daadiyo maalkooda cirdigooda aslan waa xaaraam wey in lagu xadgudbo ilaa shay yaqiina mooye yaqiin in la helo mooye markii yaqiin la helo oo maalan qofkan zinaysanayo afar markhaatiya ay ku kacaan oo ay arkaan weliba markuu zinaysanayay labadii yacni ninka farjigiisii dakarkiisii iyo haweenta farjigeediio isku jiro inay arkaan baa shardi afartooda marka markaas markay afar iskugu timaado ayaa la xadi karaa qofka laakiin lagama yeelaayo labadaa qofood guriga soo xirteen ninkaani naagtan hadduu yidhaahdo ama maaragtay ayagoo qaqaawan oo isdul saaran baan arkay hadduu yidhaahdo ama ayagoo neeftuuraya baan arkay oo shaqay hayeen waxaasoo dhan ayagaa la garaacay kii warka sheegaa la garaacaya oo qaxadulqadaf laga oofinayo ma aragtay yaa la leeyahay iyagoo isku jiro labadan qalabo isku jiro ma aragtay maya asagaa la xadaya hadday gurigooda xirtaan xataa inaad ku jabisan laguma dirin ha jabinin adiga waxooda u asturteen waxa u jabinay maaha in xaaraamta la bannaynayo laakiin tatabbuc cawraati almuslimiin cawrada muslimiinta inaad raacraacdaa la diidan yahay inaad raacraacda baa la diidan yahay ee ma aha zinada raadi kamaaha islaamku waa shay xad laga dejiye wey marka waxaa la rabaa xuduuddaas maadaama qofka muslimkaa dhiiggiisa iyo maalkiisa iyo jirhkiisa badankiisa iyo cirdigiisaba sharaftiisa inay ay muxaram tahay in lagu xadgudbo yaqiin in la helo markaas kabacdi xadka laga oofiyo baa la doonaya wey xuduudda marka la fulinayo waxaa la rabaa waxaa la rabaa qofkan in markhaati loo helo markhaati in loo helo markii markhaatigaa la helo oo wax shakiyana uusan jirin oo yaqiin uu yahay ama ictiraaf asaga uu la yimaado ama uur uu jiro gabadhaana ee yacni awlaad aanan waalid aabba lahayn ay caloosha ku qaado ama ictiraaf oo qofku ou qirto ama afar markhaatiya la helo ka hor xuduudda xadkaas laguma oofinayo wey bal nebiga calayhi salaatu wasalaam saxaabada qaar markay macsida iyo zinada ka dhacdo oo iimaankooda intay ishayn waayaan ay nebiga u yimaadaan ay yidhaahdaan rasuulka ilaahayow xad baan galaya idahir halla i karbaasho ama halla i dilo si a ilaahay uusan barri qiyaamaha ii qabsanin markay yidhaahdaanoo iimaankooda ou keeno oo wax markhaatiya ku kacay uunan jirin wuxuu dhihi jiray ninkii saxaabiga aha wuu ka jeestay xagga uga jeesta nebiga markaasuu xagga uga horyimi markaasuu warkii ku celiyey markii dambe wuxuu ku yidhi warniyow ma fiyoodaha mise waa waalan tahay adika junuunun markaasuu yidhi maya waa fiyoobaa markaasuu yidhi maxaa samaysay waxaan sameeyey yacni waxa ay ragga iyo dumarku ay sameeyaan baan sameeyey oo ah kalmiili fi lmukxula waxa la yidhaahdo bahasha indhakuusha bahasha la geliyo oo kale saasaan u sameeyey buu leeyahy saasoo kale baan u samaystay buuli markaa kabacdiu inta cudurdaar u raadin karay lacallaka qabaltaha amaad adiga dhunkatay oysan zine ahayn maya waxaan sameeyey ficilkii baan sameeyey asagaa la soo istaagay inta laga celin kara marka waxaa la rabaa in laga celceliyo qofka muslimka xuduuda laga celiyo intaa ka celin karta inaad ka celisa baa la rabaa waxaa la rabaa in mar walbaba muslimiinta aan lagula degdegin nebigu wuxuu yidhi hadduu makhraj ou ku baxsado heli karo fa in kaana lahu makhrajun meelou ku baxsado hadduu heli karo sabab yar fakhalluu sabiilahu daayi xataa ha ka oofinina faraha ka qaada maxaa yeele shay shakiya oo yaqiin loo haynin inaad qofka ku disho waxaa roon inaad cafiso cafwiga a ku khaldanto kaasa ka wanaag badan buu nabigu noo sheegay calayhi salaatu wasalaam yaa marka xuduudda iska laho oofinaya xuduudda waxyaalaha hadda shareecada ay u ratibto ogta waa wax tirsan wa waxyaalaha hadda gaalada ay shareecada islaamka u diidan yihiin u buunbuuninayaan waa wax maslaxad mujtamaca ay ugu jirto wey hadda waxay ka hadlaan rajmigoo kaleeto dhagax in qofka lagu dilo qofka dhagaxa lagu dilayo waa qof nikax soo maray rag iyo dumarkoo doona ha noqdo laakiin waxaa weeye waa qof asagoo nikaax soo maray afar qofood ay iskugu timid ayadoo ninkan oonan ka joogsanayno shaqadii wato labadoodii camalkii wada hayaan macnaheedu waxa waaya sida xayawaankii dad derbiyada isku fulfuulay oo kale wa derbigaas qof la fadhiistay ummaddoo dhan ay aragtay oo kale uu la mid yahay ilaa afar qof iskaga timaado wax sahlan maaha kaasoo kale mujtamaca waa fasaadinaya mujtamaca muslimka wuu fasaadin boqolaala ku dayan xumaan badanaa imaan marka haddii la radciyo waa in kaasoo kale cuquubada lagu sameeyo mujtamaca ayay nadaafad u tahay tuugga in gacanta la gooyo danay u tahay dadka muslimiinta waxay ugu tahay xoolahaada inuu ku badbaado haddaad tuugga aad tidhaahdo xabsi baan ku bedelaya hal gacan markaa goyso waxaad dhici karta gacan labaad inaan la gooyo oo kulli dadku wada baqaan oo qofkii xoolihiisii albaabkiisoo furan uu ka tago albaabkiisao dukaankiisa kuu furan inaad ka tagto gurigaada ammaan aad ugu seexataa heli karta laakiin haddii la yidhaha xabsi ha loogu bedelo waa xisaabtamaya meeqaa lagu xira hal sana qaanuunku wuxuu qoraya hal sano inaad haddaa xoogaagaas qaadato in lagu soo xiro hal sano xoolahaada meel dhigo kabacdina maaragtay sanadkaa soo dhammayso waxaad dhici karta xataa faystooyinkii inuu kaa gogo-oo waxti iska yaraado wax ka yarana ku soo baxdo hadhowdiina aa xoolo yeelato xoolo uu leeyahay ma aha xoolo uu shaqaystay waa xoolo dad kale ku xisaabtamaya berriyaad soo baxaysa xoolaha ku shaqaysan hadday kaa dhammaada mid kalaa soo dhacaysa iyo wixii la mid ah qisaasta marka la leeyahay qofkii qof dila hala dilo waa maslaxadda wey annagaa badbaadayna ilaahayna inaa nolol ku jirto noo sheegay walakum fi lqisaasi xayaatu ya uli lalbaab markii qof la dilo qof markuu qof dulmi ku dilo haddii loo qisaaso la dilo waa laga nasanaya dadka ammaanay dadkii helaya qof qof ku xadgudbi karo oo dhiiggiisa ku xadgudbi karaa lama arkayo wey laakiin haddii la yidhaahdo qofka wax dila aan tirsanno reer hebelow idinkana tirsada annagana waa tirsanayna bacmadow ba ha la yidhahdo wax xamar laga yaqaanaa jira bacmadow la yidhahdo bacmadow oo yacni waxay dhahaan xataa dameerka qofka muslimka ah oo la dilo ayaa ka diya liitay dhaha hal milyanaa la bixiyaa dameerka markii uu dameer qof dilo laakiin qofka shan boqoloo oo kun oo shilin soomaaliya qofka laga dhiiba wuxuu leeyahay wallaahi hebla qabiilka isku soo dardaraya waa kaa takhallusa waa ku dilaa waxba iiguma fadhido marka yacni dulmigaasoo kaleo laisugu kaalmeeyo bay arrintu noqonaysaa weeye yaa marka xuduuddaas xuduudda markaan aragno waa wax tirsane waa zaanigii oo hadduusan nikaax soo marin boqol jeeda lagu dhufto hadduu nikaax soo marayna la rajmiyo saariqoo gacanta laga gooyo kii wax dilayoo loo dilo oo loo qisaasto maxaa la yidhahdaa qofka qof zaani baa tahay yidhaahdo waa zinaysatay yidhaahdo xadulqadaf laga oofiyo qofka khamrada cabay oo maaragtay la xado oo asagana yacni maaragtay lagu dhufto maxaa xaddu shaarib alkhamri iyo qofka qaaticu tariiqa ah oo wax tirsan wa xuduuddaba wax yaroo tirsan wa xuduuddaas marka yaa iskale ho fulinaayo waxaa iskale a'immada iskale dadka muslimiinta madaxda u ah waa iskale cid kale ma laha dadka yacni xuduudda oogo waxaa weeye dadka madaxda ah waa dadka dowladdu waayo waa inay dowlad la yihiin ummadda ammaan gelin karaan qofka ay daalimka madluumka uga gargaari karaan dowlad mumakan ah oo tamkiin leh oo beeca lahoo dadku ay raadi ka yihiin oy aqbaleen xataa yees raadi ka noqonin xukunkeeda ay aqbalaan khasaba ha ku aqbalaan hadday doonaan dowladdaasaa la rabaa oo daalimka iyo madluumka u kala insaafi karto u kala cadaalad samayn karto inay xuduudda fuliso laakiin urur ururada ka mida oo weliba jabhad ah ama xisbi ah hadduu meesha yartaahu uu haystay yidhaahdo xuduudan ku oofinaya waa dulmin lama ogola sida hadda dhallinyarada soomaalida shabaabka la yidhaha ay sameeyaan sax ma aha waa khalad wey xuduud aysan lahayn ay qaateen dad bay rajmiyeen dad bay gacan ka gooyeen sax ma aha maxaa yeelay yacni dad tamkiin helay ma aha ma makansan soomaali gacanta kuma dhigin madaxweynenimo looma ictibaarinin dad awoodle ma aha marka saa darteed xugum aysan lahayn inay fuliyaan fi shariica alislaamiya waa shay muxarama xaaraam waa maleh waxaa tusayo dhaqankii salafkeenna ridwaan ullaahi calayhi alimaamu taxaawi wuxuu ka warinayaa muslim ibnu yasaar wuxuu yidhi kaana rajulun min asaxaabati yaquulu saxaabada nin ka mida baa wuxuu dhihi jiray alzakaatu walxuduudu walfayu waljumucatu ila suldaani intuba zakada waxa qaadi karo xuduudda waxa oofin karo yacni haniimada waxa qaybinayo jumcada dadka waxa ka oogayo madaxda qofka suldaanka madaxweynaha muslimiinta arrinta iskale alimaamu taxaawi wuxuu yidhi hadalkaas yacni wuxuu leeyahay laa ma aanan helin buu leeyahay laa naclamu lahu mukhaalifan min asaxaabati saxaabigaas hal saxaabiya ku khilaafa ma aan hayna buu leeyahay warkaas wax ku khilaafay lama haya buu leeyahay wakadalika imaamu albayhaqi fuqahaau almadiina ba wuxuu ka soo guurinaya inuu yidhi laa yenbagii liaxadin fuqahaau lmadiina baa odhanay laa yenbagii liaxadin an yuqiima shayan min alxuduudi yacni wuxuu leeyahay uma habboona suuragalna uma aha inay xuduudda fuliyaan axad oo ka soo haray duuna sultaan madaxweynaha qofaan ahayn dowladdaas iyo cidduu asagu wakiishay weliga uu ka dhigtay mooye cid kaleeto wax fulin kartaahi lama arka buu leeyahy cid kale wax fulin kartaahi ma jirta buu leeyahy marka sidaa darteed waxaa la rabaa yacni in xuduuddaas siday tahay loo oofiye baa la rabaa weeye calaa kulli xaalin waxaa la rabaa xuduudda waxaa iska leh dadka oo maaragtay umarada ah iyo madaxda dadka dowladda mumakanka ah baa iska lehoo xuduudda fulinayso laakiin raciya iyo ashkhaas iyo aaxaad unnaas midna ma laha kutubta caqaa'idka ahlu sunnahana oo dhan markaa aragtay kutubtii salafkeennii ay qoreen iyo dadkii ahluxadiidka ah sidaasaa ku wada qoran kulligood arrintaasaa ku wada sugan weeye alxadiidu alkhaamis waalkhamsuun can caaishata radia allahu canha qaala qaala rasuulu llahi sal alla alay wasalam nabigeenna wuxuu yidhi idra'u lxuduuda cani ilmuslimiina ka celiya muslimiinta xuduudda ma statactum intaad awoodi kartaan ka celiya buu yidhi intaad awoodi kartaan fain kaana lahu makhrajun haddii uu leeya meeluu kaga baxsado fakhalluu sabiilahu sii daaye faina alimaama maxaa yeele qofka madaxda ah faina alimaama sooma jeedin xadka qofka fulina inuu imaam yahay qofka imaamka ahee muslimiinta madaxda u yihi an yukhti'a inuu gafo fi lcafwi dhaafidda qofka la dhaafo uu ku gafaayey baa khayrun wanaag badan min an yukhti'a fi lcuquuba inuu dadka cuquubadeeda ku gafo dadka dilo inuu cafiye baa ka khayr badan buu leeyahy rawaahu imaamu tirmidi marfuucan wmawquufa hada wbilahi towfiiq sala allahu وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم